walaal horta anagu yaa shabaab loo yaqaanaa in kelmada si fiican loo fasiraa yaa fiican shabaab waa dadka dadka gumaada oo dadka soomaaliyeed iyo jiritaanka soomaaliya oo dhan kasoo horjeeda annagu ka maamul ahaan shabaab meel walba ayaan kula dirarnay oo oo waxaan tagnay meelihii ayaga ay shacabka soomaaliyeed ku dhibaataynayeen anagoo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed la socno xogtooda waxaan la wadaagnaa ciidamada waa wada shaqeynaa waan isku duubanahay taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ma aha waxaan hadda si guud ahaan ah arrinkaa uga soo yeeray waa abaanduulka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaana qabaa habku hadalka u dhigay inay hab xitaa markaad u fiirsato dowladnimada ayay wax u dhibaysaa mas-uuliyad dowladeed nin ka muuqatana uma eka waxaan qabaa in uu runtii abaanduulka ciidanka uu sameeyey xadgudub aada u xoog badan haddii dhinaca dowladnimada laga fiiriyo iyo haddii derjada uu haayo waan aaminsanahay annaga ka maamul ahaan inuu runtii aada ugu fashilmay oo amnigii iyo iyo jiritaankii ummadda soomaaliyeedna uu wax weyn oo dhaawac ugu gaarsiiyey